marka ninka qaraabanimada hadday tahay abti hadday tahay inaadeer hadday tahay isedi hadday tahay ogow ninka wanaajiya xaggaaluu ka wanaagsanaanaya ninka xumeeyaana xaggaaluu ka xumaanaya marka caqliga ninkani waa inuu doorto wax xaggaale ka wanaagsan intaa waxaan raacinaya maadaama waktu gaaban yahay inaan duceeyo rabbi waxaan ka baryay inuu nabadda inoo adkeeyo islaamnimada inoo saxeex yeelo qaaris walaashadiisna tacaawun cala birri iyo taqwa iyo taqwa aan samayno walaalnimadana aan garanno islaamnimadana aan garanno xigaanimadana ina garansiyo saasaan rabbi ka baryana dadkii dhintay inuu ilaahay unaxariisto oo janna dhiig ayaan kawar ka baryana kuwii wax dilay oo gacanta wax geystay inuu ilaahay toobadda waafajiyo oo khayrka waafajiyo oo shaydaanka ka reebo oo islaam wanaagsan inuu ka dhigo ilahay taasaan ka baryan dadkii laga geeriyooday oo xilidu gaadhayna ilaahay inuu sabir iyo sabir ku arsaaqo adkaysi ku arsaaqo qadarka ilaahay ay ogolaadaan oo markaa aanay intaa iyo waxaa wax dambe ka dambaysiin oo ilahay darti u safraan iyagana saan alla uga baryaynaa ummadda dhammaanteedna waxaan ilahay uga baryaynaa inaynu sabir iyo khayr waafaqdo dadka markaa maamulka iyo ama xukuumadda ama cidda garta gelaysana in ilaahay cadaaladda waafajiyo oo wanaagga waafajiyo oo arrin lagu raaya waafajiyo taasaan ilaahay allaga baryaynaa intaasaan insha allah ornay allah inagu anfaco asalaamu calaykum
ha ha ha
waxaan jecelahay halkan kusoo dhaweeyo xamuud guuleed oo ismaan jiro wacdi ha raaciya sheekha kusoo dhaweeyo suura
waa maqlaysaa ha waa maqlaya
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin allahuma salli ala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalim dadka walaalaha ee golahani uu kulmiyey ay ugu horeeyaan wasiirada iyo madaxda dawladda madax dhaqameedyada culimada odayaasha beelaha dhalinyarta aqoon-yahanada dhammaan dadka halkan ilaahay isugu keenay hawshan kasoo wada gurmaday waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib sheekha ayaa wacdigii taabtay waxaan kelmad yar baan kusii dhaadaya labada neer walaalaha ah shaydaanku dee dadka uu maaragtay dhibaatada ka taday waxaani waa qadar ilaahay waxaan usoo jeedinayaa kow marka hore dadka isugu kenyiin dadka isugu kenyiin ee danadoodii ka yimi ee shaqadoodii ka yimi waa arkaysaa waxaa loo baahan yahay waxaa walaaladiin arkayaan in aragtaan tacaalana waxaan ka baryayaa idinkiiyo annagaba sida maslaxadda nagu jirta wala garansiiyo waxa kale oo aan raacinaya wa waxa la yidhi nimaanad ka ma nimaanad ka maarmin ya nimaanad ka maarmin nin la iskama eriyo waxaan uga jeedaa waxaad tihiin dad ehel inan iyo abtu iyo seedu iyo habaryar dad walaalaha ayaa tihiin waxaad tihiin dad intaasoo qaraabada ah ilaahay ugu daray gerisnimo iyo nololaad iyo nolosha iyo caloska iyo biyahoo ka dhexeeya ayaa tihiin waxaad tihiin dad aan wixii kakala taabta ee dhibaato ilaahay keena laga yaabo kakalena inaanu ka badbaadin oo kakalena ay saamaynayso waxa waxaa u baahan tihiin in aa ilaalisaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka raaliyahay waxaa ku wada noolaan karaysaan in qof waliba qofka kale xaqa uu ku leeyahay qaraabanimada uu siiyo qof waliba qofka kale xaqa derisnimada ee ilaahay subxaanahu watacaala amray uu siiyo qof waliba qofka kale xishmada iyo seedinimada iyo walaalnimada ka dhexaysa uu ilaaliyo marka ay uu caqligu shaqeeyo oo waa imanaysaa taa way dhacday maanta waa dhici doontaa waa jiraysaa waa sunnada nolosha weeyi dhibaatadani waa jiraysaa waa imanaysaa waa imanaysaa marka waxaa loo baahan yahay un mashkiladda oo sida laga dabaalanaya waa mar walba si wada jira oo alla dartiya oo walaalnimo ah oo danta deegaanka iyo danka ehelnimada ah mar walba in xaggaa laga eego inaad ku xalishaan cidna u baahan maysaano anigu halkan gurmadku kuma badnaan jirin meelo kalaaba loo carcarari jiray ama dhibku ha ku yaraado ama iyagu hawlaheeda ha xalishaani dhinacan soo bixitaanka loo soo bixee lagu raagaa ma badnaan jirin inkastoo aan oran jiray haddii xaggaa wadaamo goor loo dhaafo garta hore uma dhammaato ya garta hore uma dhammaato dee taasi waa kafsigii iyo waxoogaagii laisu kusoogtay wey marka waxaan kale oo idinka waaninaya oo idinka waaninaya oo aan dhammaanteen idinka waaninaya idinka gaar idinku ahayn waxa casabiyada laydhahay la iska ogaado ilaahay agtiisa waxaa jira wax wanaagsan iyo wax xun waajibka qofka muslimkaa saaranay waa inuu waxa wanaagsan doorto ilaahay agtiisa waxa yaalla qof wacan oo wax wacan wada oo mutaystay in lagu kaalmeeyo qofka muslimka waxa waajibkaa inuu kaa wanaagga wada uu raaco adduunkan idaanu cid reerkiisa ahaan in waxa wanaagsan uu ku caawiyo ilaahay agtiisa waxa yaalla wax xun iyo qof waxun wada waxa dadka muslimka oo dhan ilaahay ku waajibiyey wixii xunna inay munkar u arkaan oo kasoo horjeestaan qofka walaalkooda samaynayana inay ka qabtaan waa waajibkayna saaran wey laakiin waxaad moodaysaa dee bacashan casabiyadda oo dadka weliba u qofkii aan si waxba garanayna diinta aqoon u lahayna hadday doonto culayskaara kusii haysa waxay waxay keenaysaa inuu qofku markaa qof reer kaloo ay qaraabo yihiin uu wax ka dilo wuxuu qaadanayaa qoyskii wax qofkaasi uu ka soo jeedo dhan inuu dambiilo yahay oo dhiiggiisu xalaal yahay maaha taasina ilaahay subxaanahu watacaalana ilaahay nafna walaa taziru waasiratu wisra ukhra nafna naf kale demigeeda qaadi mayso nasabkiisu ninkuu la gaabiyana yacni camalkiisu ninkuu la gaabiyana nasabkiisa meel ku gaari maayo ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ula kaashanayna oo ay aynu u baahan nahay inaynu qalbiga gelino inaynu walaalo ilaahay baynu nahay aynu iskaashanno nidinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad inaad texgelisaan maslaxadiina iyo walaalnimadiina iyo noloshiina inaad texgelisaan waxaas oo tula tal dad ilaahay tal siiyey oo ehel siiyey oo loo soo gurmadaydaad tihiin inaad texgelisaan waxaas oo culaysa iyo waxaas oo tacaba oo laydin gashanayo waayo waa laydinka maarmayn waan laydinka maarmaynin inaad texgelisaan waxa wanaagsan iyo waxaa nabaddaad ilaashaysagu sidaa aadi aad aa ugu dheganmuraataan wixii laydinka baado nabadda aad qaadataan wixii dhintay aad sabirka qaadataan waxaa noolla wanaag iyo walaalnimadii iyo ehelnimadii jirtay aa ugu darisaan dhammaan waa dadka meesha isugu yehelka waa salaamayaa ilaahay subxaana watacaala aan ka baqan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waxaan jecelahay iminka inaan halkan kusoo dawriyo oobka halkan uga yidhaaho jaraab ismaaciil jaraab
bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa marka isugu jirno hadday tahay sumo hadday tahay musiiqo hadday tahay guurtiyo reer somaliland ka kooban mar hore waxaan isku salaamayaa salaada waxaa mar labaad yadaynayaa dhammaan labadii reer dhibaatadu kala gaadhay eray baan odhanayaa mid waa kacsi wax kasta waa ka dhacaan labada eray wada degan waa la isqabanayaa daatana waa dhacaysaa wixii dhacay way dhaceen allaala wixii waxay way dhaheen maanta waxaanu u yimi dhibaatadaa dhacday inay ninkaa dhaafin kala kanistaan nabadna xidhaan nahay dadooda degan baynu nahay dad walaalo wadayaal baynu nahay hadday ninka dibi idin gasho leanna yacniga waa na gelaysaa dadkaa xilliga baynuna adduunkana waxaa ugu qaalisan waa nabad markaa waxaan leeyahay nabad qaata oo iimaankaa aanu usoo gurmanay ee rasuulin iyo wanaagin iyo wanaagnimadeyna aanu u nimin na aamina oo maanta waxaan ku yidhi maadaama aanu anana aanu ka nimi dacaanood idina aan ilaa waqooyi iyo hargeysa aad isaga timaadeen maanta ummadda wada tixgeliya oo qiimeeya oo waxaan ku yidhi maanta wax kasta oo aad qabtaan reer walowa san waad faa'iideysaa wanaag baad ka heleysaan xasanaad baad ka heleysaan waan idiin ducaynaynaa haddii aadna diidaan wax waxaa ka xun baan idinkaga tegeyna waayo waxaan u malaynayaa maanta madax ama caaqil ha ahaado ama ha ahaado oo inaga maqanin ma jiro karaahiyaa dhacaysa haddii aadna yeesaan farxad iyo wanaag iyo waxaan ku yidhi duce iyo waajibaad baa dushiina ku dhacaya nagala haro ducada ya sidaa laasigeed wallaahi tawfiiq anigu waa soo gaabiyey waa ka baxa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مسؤولينta dowladda kala guduwan madax dhaqameedyada socdaadiyada garaadada qaasa indeergaratada badan ee madashan qiimaha badan isugu timi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aminaha ilaahay iyo dhulka ilaahay uu kala wanaagsan yahay galabta waxaynu joognaa wakti aada u wanaagsan oo farxad badan oo aynu halkan isugu nimid inaynu seeska u dhigno nabad aynu isku soo celinay quluub dad walaalaa oo meel wada yaalay oo isir yaab wadaaga oo baad iyo biyo ceeb iyo caws wadaaga inaynu dib isugu soo celino shaqaaqadii halkan ka dhacday ugu horeyn waxaanu ka tacseynaynaa dadkii ku dhintay qaraabadoodii iyo ehelkoodii ilaahay waxaanu ka rajeynaa inuu dembi dhaafo sidaasoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu ka sidnaa uga sidnaa tacsi kuwadaara waxaana ilaahay ka shaafay intayna adeeg meesha ku jirtaa danka labadan qoys ee walaalahaa ayay ku jirtaa iyaga uga baahi badan inay loo kooda gaaladaan raxikana ayu dembi ugu jirta kuwada dhibaato in ku filan inuu yaqaano aqoon buu leeyahay ragiyo colaada nabadu waxay ka mid tahay galladaha iyo nimcooyinka ilaahay ummadaha uu siiyay ayay ka mid tahay waxaa garan kara kuwa maanta ku baaba'ay ee ku carcaraasay colaada iyo dhibaatada ayaa maanta garan kara qiimaha nabadooda iyagu wax laga yaabaa muddad bayna way soo baxaysaa ilaahay baa kuxeebaysa uu inoogu mano sheegay isaga oo qaar ka mid ah ummadaha kala hadlaya arrimahaasu qur-aankiisa ku xusay oo lahaa awalam numasin lahum yaananu nabad waxaa waa ka lagu ducayso marka dee allahuma xalimnaa bilamni wajiha aayad kale wuxuu ku lahaa هو من أجل من علاج ده مكتب ذلك يلعب يقرأ عن التعالى ولما يوم التعالى صاروا مرنا من يالو بس عن الحكومة ده من حاجة لما مريد بكل شيء أنا يحب لها والحكومة ده ما يحبها إلا الله ولا يعوضها وين إذا وين هتفتح صار مشكلة وحنا نلعب ولا Thank you. سؤالي بعدين كذي قشعر اللي كان يوقع حافظ حري كون حركة يجي ويجي ويجي عليها تحمل وتديري كان حتى ضعفي ويجي ويحصل ويجي ويرجع سوريا ولا ولا يجي لا مصدر عليه وعن قرائب حسن في شكل الزلالين وحالين تلدى إلى تشكون قريبا إليه وحمد تقول حلقة وعين وشيء سيدين السمعينون وإن يمد المسؤول إليه Thank you. Thank you. muujiyo halkan waxaa lagu dhaari doonaa baarmaka iyo wacad iyo kalsooni laga qaadi doono ayay iyaduna habdhaqan baylale loo maqo halka joogoo kale aafaro uu ka yimid magaalada boqoda katirsan waye uu diray xalad useedka ah uu ka yimid gobolka fulan operation maasaa waxaa kaloo iyagoo yimid odayaal fara badan oo iyaguna ka yimid magaalada gaabo oaaajiy dad fara badan waxaa yimid halkan salaadiin kale iyaguna iyo odayaal ka yimid marka noloshadiiyaku istabatay ergada iyo umadaasi idinka idin yimaaday ka dhacday ee in keenay hakasiyo miisaanka maadaama gaabay waxaan jecelahay inay horeeyaan gaarta iyo kabayso waxaan waxaan jecelayaa inuu ka qalino muxahaayey hadalka iyo hadalka iyo hadaladii marka hadday wasiirka doorashada inagana waxaan jecelnay in aysan kusoo duweyn wasiiru dowlaha ismaan cabdullaahi saxaardiin wasiiru dowlaha maaliyadda wuxuu ahaa ismaan laakiin qabiilka boqorada bilaadada iyo maxaamadada maanta guursiga arrintaaynu wada garanaynahay shaqaaqada yara ka dhacday labadan reer ee ah ah isu soodiga isu abtiga isu awoowaha waxaynu kusanaa wakti aynu joognaaye ma jeclin inaan ku dheeraado laba kelimood baa nalaga madaxweyne arrixan kari arrixan kari madaxda loo fadhiyaa abun ahaanti waa kii ugu horreysay anaga waa ladin kartaa waayo markaa saddex iyo soddon sano qurbaa ku maqan tahay waxa weeye saddex iyo soddon sanadood markaad ka maqan tahay waad garan kartaa haddana dee qofkuna wixii lagu soo badbaadiyayahay ayuunbuu garan karaa iyo dhaqan kuma dol yahay rag badan oo aad u fara badan oo runtii yidhi khayr inay hawshan ka qabtaan ayaanu halkan isku daran aad iyo aad hawl adag hawl jirecsana maaha marka ay jirto ay taalo oo diidiyaano oo ragla kala duwan oo rag dhaawac yahay waxa qudaya loo baahan yahay waxa weeye waa inu caqliga gelina waxa weeye ninka danta leh ee danta gaarka bini aadamka waxaa la yidhi qof waa la maleeya laakiin shaksiga bini aadamka waa la maleeya nooc kastaa ku jira qofka bini aadamka waa inaanu jirin qof dan kala leh ee uu qofna lagu joogaa hadday maanta tahay ilaahay baa arkaya hadday berita tahay hadday intoo hawshanu tahay ay tahay waa sidii dadkan walaalaha haryahmeen lahaa war haddii la yskaga kaayo baxay la yidhahde haddii la yskaga kaayo baxo oo aan mildaha iska qaado min nin baanu isku garanayna hawsheedu waa hawl imaanaysa dadaalkii waxaan ka codsanayaa inagana ugu dunubayno inaynaan hawlo kala gelin arrin walba intay leedahay inaan laga balaadin qodobka maadale waxa weeye wasiira daakhiliga waxaanu ku balaanay dadka wadar barwaaqaha qodobka dadka kulaan kalamaan inaanu muddo anaga hawshan oo kale iman الحلول بعملين وبالتالي إلى أن يوضعوا مرة كتا كتا على عبارة وهي مركز يدخل ببين مركز ببين الواحد حالته إذا إذا هنغير إذا إلى اللي وقعنا دول الإسلام هي وجه عن الحكمك الحكمك الحكمك بالتاجن لأن وضع سوريا آدى لغمها العلمية لكن مع طلاق يوضع حيث حيثها وكل كل وكل سوريا وكل على حيث حتى الآن
ilaahay baan ka baryeynaysa qadaa uu samiryeynayso markaalistiisana ka waraabiyo uga dembi dhaafo inta dhaawacana uu si degdega maxaa kuwa kale waxaas dadkii haasir ismiin waxaa ka imanaya waa ismiin weligeed iyo allaheed adduunka maalinteeda aqumay qaadiil iyo haadiid ayaan kusiiya walaaca waxligeed iyo allaheedna way dhacaysaa waa qadri ilaahay dilku wuxuu dhacayaa ama ay jiraysaa marka la walaayo inta nool halo halo waan la socdaa halo halo ma maqlayaa ma maqlaysaa aha ya ha ha ha ha aniga iyo isku jiroiyo qaarakaasku qabanayo mar adduunya butidka anagalama kutin doonaa ilaa cadaalinta labadii dowlad oo saqaafada ka dhacday waxaan jeclaan marka hore inuu sheekhiga u fasiro sida loo qaadanayo iyo nidaamkeeda inuu marka hore idin mariyo marka kuxigana aanu jawaabi doono dhaarta ma maqlaysaa waa maqlaya waa maqlaya
halo rooja rooja rooja ha ha
war markii markii hore keedu codku fasax yahay waa fasax imikaba waa caadi u fiican yahay dabayshun baa marka hore xaggeeda aadahay
ya imika imika waa kaleer waa kaleer halo maxaad leedahay
waa kaleer waa kaleer waxaynu ku haynaa daan baynu ku haynaa nebigu sala allahu calayhi wasalam nin walba oo maqal nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiis sariixa wuxuu ku yidhi dhaarka beenkaadi xoolaha waxay ka marisaa xeryaha guryahana waxay ka marisaa dalka xadiiskaasi xadiis saxiixa weeye waa wax tajriba ahaan loo arkay oo cid walba ka sheekayn karto dhaartaas aynu dhaarinayno dadka waalaha ee gacanta kala gaadhay waxaa laydinku dhaarinayaa ilaa xagga jooji sameynaysaan oo nabadgelyo qaadanaysaan nabadgelyada qabiilkiina u qaadaysaan nabadgelyadaha ku shaqaynaysaan shan shan baa loo xaalilinayaa dadka sheegayo kitaabkaasay gacanta saarayaan sidii daba sida maqaamuhu leenahay baa ka horaysaan soomaalidii hore dhaanta way taqaanay deentaada waxyeelada ay leedahay iyo dhibka ay leedahay waxaay maanaa ku yidhaahdeen kolka adigu waa laga soo hooyaa daar beersi looga soo hooyo intiinka ay kala weyneyd daartu oo dad cadiidaysan inay dhaarta beentii diinka qarantaada lahaayeen fiela wacayka guddoomiyahan ku wareejinayaa ilaahay waxaan ka baryayaa dhaartaasi bii rumowda ee lagu shaqeeyo ee lagu kala samro ee wixii ka dambeeyena loo gudbo ee kabacdi dhaartaa wixii ka dambeeya gacanta turkaasi isku qabsada inay noqoto iyadoo lagu deli aada iyo aad waa mahadsanti sheekhu waa mahadsan yahay inagana waxaan jecelahay multiblada saqaafadu ka dhacday in midda xalan u hadli doono inaga inuu ku hadli doono mar hore waxaan jecelahay inaan diinka sacdiris eerdakad inaan ugu yeedho ismaaciil saalax xalin ismaaciil saalax xalin waa kusoo dhawaa mikrofoonka kusoo dhawaa aleenada cadiisa musamayna بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxa salaamaya lama dadweynaha leh ee soomaaliland iyo qolo walba leh aylad walba leh guud walba leh ilaa hogaaminayaan wasaaradda soomaaliyan ee inka badan ee ayaga ii tirsan ee wasiiradaakhilku hogaaminayo waa salaad waa waa salaamaya waxaan salaamayaa ciidamada qalabka sida jalawaaradeeda haddii dawladu jalawaaradeeda baan ka garanaynaaye wixii kala hoolowacyaada jalalaari laada jalalaari baadagulaahay jalalaalka jileyska iyo jalalaalka ciidamada qalabka sida iyada waa salaamayaa iyagana waxaan kaloo salaamayaa suwaadiin boqorada ilaasiyada golayada inuuyamanka haddeer laga soo baxay iyadana waa salaamay waxaan salaamayaa guruntiga xildhibaanada dowladaha hoose kuwa golayaasha adduunyada xugmaayolayaasha guruntiga soomaalilaandan bulshooda iyo mudnaqanba waxaan ku salaamayaa iyo madaxweyneheena axmed maxamed maxamuud aadan anigaama ka hormayo madaxdii hoose dana waxaan ku salaamayaa soomaalidan soomaalilan inka uu jiro intuu hayo ilaahay ku garab galo aminina waxaan ku salaamayaa inuu noqdo kii cadaaladda iyo haddii la daxulmaayo tinaanta iyo iskuwadka waa loogu malanraadee loo muujiya ilaahay inuu ku garab galo marka halkaas salaamo madaxweyneheya ayaa isaga ku gelgabeynaya cid kale kolan kacaabi maayo beentayada anigaa sheegay waxaan kaloo leeyahay waxaan runtii ku salaamayaa salaamka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa waxay leeyihiin reerkayga ay leeyihiin iyo reerkayga reer dhakadaan wadiga ka waalayahay ilaa degdeg baan iska filan yahay aa haddaasay kasoo jeestay gacantan loo haaday ina reeri loo farabadanaada haysta ayaa halkaan inaga soo jegay guri soo guranayna nalamu qaabnaano gadaxoodi baanu ku lahaye markaa ragga ina ala weerisay horta ragga reerka kale sidaasaa la isku yahay miisacadadana waa ila hiliye wuxuu ila hiliye saxaaq anaga waxa ii hiliye reerigii horta sidaa reer anigu kaasaanu tolnahay dagaaladiina iyadaa ila maaga kuwabaanu isugu yimi olan maayo wuxuu leeyahay koor iyo lixdankaa maalin nagadoodii inuu sheega maalintaan dili koor iyo lixdankaani koor iyo soddon heeribii ahay intalada kale soddon baanu hay maydkaan gaarida ku jirin iyo kaan gaari waxaa ku jiray reeri ba ugu badnaa baabuurkayna weli waa ku taalaasay xaggeedi horta ragga mooyeen inuu magaalaadeesu hayay sidaasaa idinku sheegaya waxaan kale idinku ballanlaarayaa reerkaa mid dambana xagga marsaado ninkii reer barkada ee reeriga horaad ku wada ballan ilaahay baan uga qaadaya anigu shugsiga ahaan xajkiina wagala baaqdo xajka halkaanka xajka yaabaan taasimaata ragga mooyayey weligayaa hore suhay waayo malxawaytaan garaadkahay hadda daawaa darinta kulli sheegi sheegi kara maayo inuu baaqanasanayaan marka horta waa waxaan idinka daadicinaya uma gaabku kaayo hoore waaareerimiyeedakadaasiye reeray suma dirin bilowsidirinmashaalla dibnilaahi karim baadaxada loo fada raxda halkaa taalla waxba ka sheegayihin marba baan iska warsanayna taasi waa taa ولا شيء بالعلم ومثل الرجال لك عاد عم جرب هذا الشيء يقول لك واحد شايف شلون يكون عارف واحد كان قال بخير العيشان كان اليوم يعني يقول لك الحلو واحد ما يعني هو قدر سنة يلبس الغالي الغالي كل غالي يكون ضايع يكون فلسيسي اللي كان بجسمه ومن كان من بكسبه الله والله كله شكرا بيشي وأبان كله إلا قصتي سبتية سواء ما بقى مسلمة حقي ورد يعني الله سوالي هذا الكبير لأنه إلا فلا عارف ومكافأة ولا كبير فأصيب عليهم يعني markii isna sameeyaan waraaga kulaa war waxay yeelaysaan kaa ugu dhisaasa xabaasha loo dila meeshigeeda isaladeeda war yaraa la falaaqinayna gudbikareegi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana dawlada بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ومدى ما شيء سبتني المرأة والبرية سرادين وزوجتي الفراتين ومدى ومدى من محمد استطاع سلامة وسلام كالصومالي السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بك أنا هولي لي هولي لي هولي ولا مايو بدل كل رحمة ولا مايو لكن صومالي iyo sharaf iyo mudnaan intaas aku salaamaya sidaa islaamnimo intaas uma yartaa inta kale waxaan leeyahay aniga nin mooyaane aniga nimayaan ilaahda amin waxaa iyo waxaasaanu nahay aniga odhan maayo maanta dhan joogo ku todoba maalmood baa wuxuu halkaa ka dhacay ka dhacay maalintii ugu horreysay heliin heliiyaan anagu ahaa maalin waxaan maanta aniga idinka sheegaya wixii aan dudheeli la imin ee habeenka caawa ku todobada habeen aan la imin ee darada kala imin ee ummadda u sheegay ninkiiwa ee meel walba laga maqlay ee caalamka laga maqlay sidaa markaa nagii jooga aan la joognaa oo la nimi dadka niyiyi ee loo oo nabada dadka niyiyi ee walaalaha iyaa ee niyooda ka yimi waajinkooda iyagana qabsanaya ee xaqa gudanaya hadday xildhibaan la yihiin hadday wasiiro yihiin hadday suldaano la yihiin hadday diinta kale yihiin hadday boqoro yihiin nin walba waxaa la yidhi awr laba la siiyo dhawaaba ku faaba waxaa leeyihiin waa waajibkiina aniga ku amaani maayo idinku xaqan maayo waxyaanaha oo qabanaysaan idin leeyihin waxaan leeyahay waajibkiina ninkii garanayo una daro ninkii gato una daro taasina la idayntaa cawl xajaadan cawl xajaadan baan ka hadlaya oo isna ka mid ah ergeykii dee gudigii tegay dee durbaka
sababta waxa weeye kuwa aynu ku nasanay ku seexanay suura nabadgelyada ilaahayna ma weliba waxaan ka ogolnaha madaxweynaha jumhuuriyadda soomaalida somalilan inuu aad iyo aad iga soo saaro ciidamada halo waan maqlaya waan maqlaya ciidamada waxaan hadda laga balaqaya labada beelood ee dhacdada ka dhacday ee laga farxiyey iyagoo aniga allah idinka farxiyo si fiican baa looga farxiyey allah idinka farxiyo kolkii kalena waxaa haday insha allah waxaan dugayntaa laga farxisee oo mar walba laga farxiyo oo baasha rasmi ka dhiga oo qabashada miyaana jirin inagu waa macquuleen xadiras loo dhaco imaasoo noqsada mayna kugu wanaagsan inaa rasaay laga ilaaliya oo idin ducayn maayo yaasan waa intaasaan leeyahay isinkan wadaad madax waa mid nasiib badan miraadi baa nasiib badan sababta waxa weeye dhacdooyin badan baa ka dhacay aadan sanad bay socday laba sanadood bay socday ilaa inta horta oo dhama haddana tilifada kusoo birnaatay bay wax ku afsaray adigana waxa ku afsaraa leenahay taasina inta ah ayaan leeyahay nimayo nabadgelyada wax qaaliya qoladaa dhammayna waa idhi maalinka way duceeyey war waxa loo baxanyay waxa uu dhaxay fargaleeyahay waa gurmadka degdega ah ee aan ku salaysayn diinta ku salaysayn ee dhaqan ku salaysayn ee waxaa ku salaysayn horumar la yaskalayo qofku uu dhimanaya ciddiisaa gashay saacadiisa dhaafi maayo cid walba sabab looga dhigay war haddii qofku dhinto war inaada gurmadooda markiiba cid aan waxba galansan oo masaakiina oo ina u siciyina ee maskankida wax xaraam weyna ku gubayna oo waxbada laga dharaatay inaada qolka alaskalaaliyo marka qofku dhinto halaysu yimaadee qofki dhigay soo noolaan maayo halaguna saabto kuwa noorayna badbaadiyey waxay ku badbaadeen inaga isagu wanaagana walaahi ninkaas u baxay reer baan ku baxay arda ka soo xaasha qaata isaga soo xaasha qaataan ولم يقم على الدوري أيضاكم فكبرنا على الدسوية وحفظوا إليه الدنيا لا يعرفه ثم على الوارثين على المجال ثم على الوارثين على المجال السلام عليكم هذه لا يعني واحد على الجنة وقت الجنة هاي أنا ولا مسلم الجنة حسن جنة ما لما ما سياسي ما أعلم عنكم حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan salaamaya dhammaan ummadda halka isugu timay silada igu horeeyaan dowladda wasiirada ciidamada saxaafadda labada beelood ee shaqaaqadu ka dhex dhacday bacda salaam anigu guddigii wasaareeye dagaalka hogaaminayay ayaan kamid ahaa aad baan ugu farxsanahay shirkan qiimaha leh sida fiican loo abaabulay quruxda badan aad iyo aad baan ugu farxsanahay anigoonateena meesha soo amadu macantara inaan kasoo qayb galno shaqaaladan gelinteeda aad iyo aad baan ugu farxsanahay waxaana runtii aad iyo aad u ammaanaynaa ciddii aysan ilaabulawalaa maanta la waday hilkankana ha ahaato qoraxda kala kalana samaysay intaas waa intaa dadku waa badan yahay waxaan u nimaa anagu shaqaaladan markaan maqalay ade waxa weeye odcadkadow qabiile iyo wayaan baynu kala sheeganaa labada dalo way isku dhacay anagu way isdexdegmaa waa ismalay ragga dhaawacmay inta badan hati iyo awoowaan u nahay iyo inta dhibatayda marka waa mid mataabatay oo anaga meel ahaanba lagaga weyniyayo dhexdooda iyadoo guud ahaanba dee shabaalnimadu ay tahay marka meel wax ka dhacdo in laysu gurmado oo dadka la daliyo mislaha isaarka iyo helada iyo qoyska iyo mid walba way si xaggaa sii saaran intaas waa inta ah ama waxaan leeyahay habawadii dawlaxigiina ah waa la sheegay ilaakada maantayda haysato tawadal qabiil la yidhaahdo oo intii hoosu degay ilaa iyo maanta wiil iyo aabihii ama labada qoys horeyga gaaray waxaan madan kaamay hadda qabiilooyinka wanamaawe ee mimada ee markadiyo waxaa looga jira kasiinka reebada oimaamaadaniuqiimi ana la oran jiray hadanuna xoosaaaadmaisutigi jiray daliilkaa burburay ayaa hoos u dhigay macankii waxaana qabiilkaan ka guurna somalilan guud ahana waxaan ugu maagayaa qabiilka in laga guuro waxaan u gurnay guud ahaan marka hore somalilan inaan nahay haddii runkan sheegayna wey tolobane inaan u guurnaa bari iyo galbeed fadadaxanoona uga guurnaa gobollo oo gobolladooda way xanuuntana xagga horumarinta iyo eelaanta iyo wax socanta haddaan halkaa uga degno waxa weeye waxaana waxaa magan garanaa ma jirto intaas intaa guud ahaan waan ummadda somalilan leeyahay labada meelood oo walaalaha isku dhacay oo wax yihiin la sheegay hadde waxaan balanyiin idinkeeda dad wax waa sheegay ma tingin waxaan leeyahay balaayo waa dhacasaa laba qof ma heshin waayaan ama laba meelood ma heshin waayaan hadda heshin waayaan laomi mid baa wax meesha ku jira ka saaraya ama mid baa soo gelinaya walaalayaal intaa iska ilaaliyo dhac labadii meelood oo wax ka dhaceen waxa lagu qartay oo lagu jeesiyey iyaguna meelay lacagteen lacag kale waa la yaqaanaa dee waxay tahay ciddii fula weyda hareerahan uga wada joognaa waxaan idinku baaranaynaa meel meelaad ku dhacdeen in ilaahay inoo aqbalodaanta daarateen in ilaahay ficilka inoo inoo aqbalo in ilaahay nabadgelyo guud iyo mid gaaraxadeed iyo mid qoysba ilaahay waa arrintaa wax dambe inaga darsanin waxaan leenahay tacsidaan ka bixinaynaa raggii dhintay fahriya inaan ilaahay inaga siiyo dhammaanteenba gaar ahaan qoysdadkii caabihii walaalihii oo dhan maadila jiro qabiilka waxaa dukadilan jirtay waa nasiib daro ilaa imikeedaan u iisnoodno waxaanay halkaa inoo ku ekaabto samra ninkaas kamidini dee maaragtay midnimo magaxaana soo islaamnimada ma noqonayo waxaana waa dhacayaan aad iyo aad baa dowladda gobongabo gashay wasiirada iyo ciidamada runtii hawsha ay qabteen iyo guddiyada yidhi aad iyo aad baan u walaaminaya waa iska beesho fiican deena siduu yidhi suudaankuna wadaca markan dhinacyaga waa ka wadanahay nagawada wayukalena asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan tahay halkan inaan kusoo dhaweynayo wiilka guridiyaha waxbarashada ahlumadani kusoo dhawaada halkan salaadiisa leedahay بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حاضر كيد يعلم المرحلين horta marka hore waxaa mahad iskale ilaahay ilaah halkan mas-uulkaan keenay mas-uulkaan keenay noloshan khayrka badan ee aynu ku heshiisanay labadan labadan beelood ee walaalaha ah ee xurgustu kala dhex martay ilaahaasaa mahad iskale waxa ilaahay ilaahay inoo isaalay inaynu heshiisiino ama aynu dhaadino labadii beelood waxaa kaloo mahad iskale ciidamada ciidanka qaranka ciidanka booliiska iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dalinta sharaafadii halkan ka dhacday waxaa kala mahad iskale odayaasha labada beelood oo noo sahlay in aanu arrinkan isoo arjano oo maantan ay timaado labada beelood oo aan runtii aan odhan karo waxba ma qaban karneen haddaanay labada beelood arrinkan noo sahlen oryada labada beelood haddaanay noo sahlen waxba ma qaban karneen labada beelood aa ka waraysan waxaan halkan dadkii lagu gaadanayo waxaa isu mudan laba laba laba shaksiyo kala soo kala jeeda labada beelood midna adeerkayo labaduba adeeradaday ahayd waa maxamed faailo ahaa ardaaga kale iyo siciid biri maxamuud ahaa ardaaga kale labaduba adeeradaday ahaayeen dadka noocaasa noociyadaasaba iyo dadkii silay ma aha dad sii wari kara dad isu quura xabad ma aha dad sii wari kara dagaal ma aha dad meel u kala tegi kara ma aha waxaan kusoo gebagabeynaya iyadoo uu soo xidi doono kulankan arrimaha gudaha waxaan kusoo gebagabeynayaa halkaa ay taawo ayaynu ka wadaynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa wixii naga dhintay intii dhibatay in ilaahay u naxariisto wixii dhaawacinta dhaawacana ilaahay inuu caafimaad siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baan umaadsantii waxaan jeclay halka aniga markasoo kasii baxay waxaan ku tagalaana geertaagnaa inaan idinka mahad celiyo dhammaanantii ala iyantii aan hadalba gacanada odan walba jaraadyeelgayna hadlo laakiin waktigooda nagu yaraado awelilah waxay noqotay inaan waktigooda kasina hadlaan qaar fara badan oo inta ku jira dadka afaayeentigaada waktigooda lagu saali waayey waxaan jecelahay inagana kusoo gelageleeyo hesiidka arrimaha gudaha oo halka isagana kelmada inoo soo xili doona shirkiyada inaan adeeg joogyada calimana haddii igu suguurayo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المركز هذا لا هين ولا مرضى محمد مرضاك سراديك مخرجة وزيزية جلاسية iyo madaxdaqameedka iyo odaysaraseedka iyo dhalinyarada dhammaan dadka halka caaya xafladan qiimaha ay siiyo dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi waxaan jeclay marka hore inaa soo gudbiyey magaalada iyo hambalyaha ay ka jira madaxweynaha jumhuuriyadda somaliland midane axmed maxamed maxamuud ilaayo oranteedii ku ogaadinayaan dadka iyo dadka sababta aan kasoo qayb galay jirkan iyo arrintakan iyo labada beereed ee sadaaqadii dhex martay ee sida qiimaha leh ee soo afjaray khilaafaadkooda ugu soo gurmanay marlabaadka waxaa runtii aada iyo aad aan ugu faraxsanahay aan idinka mahad celinayaa dhammaan eldooyinkiina ka yimid dhinac walba hadday tahay asxaarood hadday tahay eergaado hadday tahay dirce iyo hadday tahay hargeysa iyo deegaanada kala dhaxantada runtii waxay muujinaysaa arrintani qiimaha leeyihiin siday dadkeenu isugu cawinkaleer yahay sida maxabada ninka gacalka uga dhexeeyo sida aan qofna u jeclayn in dadkiisa iyo dadka madaxda u yahay iyo dadka suugaanka u yahay inay waxsoo kala galaanay jeclayn dadkaakaa waxay leedahay madaxdiina iyo madaxdagaloodkiina idiin soo gurmanayaan iyo akhyaarta iyo odayaasha halkan marayeen iyo gaarkooda xasantarinayeen ee kala shaqaynta dhulka iyo saxarada dadkeedi kali waayay gurmadii iyo ardaayada iyo dadka hoosgeliyeen in ay ixtiraamtaan oo ku ixtiraamtaan oo u mahad naqdaan waxa mahadnaq iyo ixtiraam loogu yaro filan in ay u socaan ka dalbanayn noloshiina iyo nabadgelyada ay aragtaan waxaa runtii aada iyo aada inaa u mahadnaqayaa labada beereed oo sida wanaagsan noloshiga miglaaday iyo ilaajiibay ee dad kastoo ka dhexdhacday iyo qayb inay noloshooda dibna u walaaluudaan sida awel isku ahaayana ay noqdaan oo dadkii aniga ama kalantaa dadka dhexmarayay weli laba labiyooda isaga dhihin maharag ama laba qoysa isaga dhihin odaynay markaa lagu dhignay waxay dhexda firta ka daamiynaysay reerkaasi ma ahayn reeraan isku dhacno reeraan isku dhici jirnana ma aha ilaahay qadara markaa meesha ka dhacbay ahaayeen waas aad iyo aad doomala waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryayaa wanaagga aad basheen in ilaahay idin fikriyo in ilaahay idin saweeyo in ilaahay intii idinka dhimatay muxuu ahaye naxariis iyo wanaag iyo caawinxada halkii idin geliyo in ilaahay idin naxariisto ayuu ilaahay uga baryayaa waxaan leeyahay halkan waxaa fadhiya rag odayaala oo salaadiina oo markii arrinkiina la maqlay oo ahayd wakti siyo waktiga kalida ka horeysa labada careysa taasi iyagoon hareera adeegin iyagoo aan meel ka adeegin iyagoo aan guryahoodii ku noqon soo dhabaaqay baa jira waxaa halkaas fadhiya raggii ku soo degdegsan inaanay nafdamba bixin inaan la isku dhiman inaan khasaaruhu halkaa dhaafin naftoodii ku soo biireeyey inay wariyo iyo kuyo kastamaya oo abarkiisa mawjadaha iyo waxay siyaaranaya inay naftoodii ku soo qaadaan si ay u badbaadiyaan dalintooda kusoo bariyo aan labadaa dawadii soo noqon qaarkood annagoo arkayna oo waxa ay ku arkayna gurma oo aan indhayo ku arkayay isma ahayn ragaan ka fadhiya caawa nabadisooda laakiin waa qadarkaliya iyagu wadiilahayey qaarkoodna halkiibay ku naf waayeen oo ay maanta inaga maqan yihin laakiin waxaa leeyahay waa haleeliyin waxa wey waa rag runtii muujiyey inay muxuu ahaay naftooda u hori karayaan isaabkooda iyo ummadooda iyagana waxaa la ilaahay naxariisi janno allaha siiye waxaa su-aalan soo gebagabadaan leeyahay dardaaran baan misleeyaa labadii beer dardaarankaas waxaa weeye waxaa iga gisheen waxaad ilaahay baa waxaad ilaahay baa waxaad la gisheen ilaahay baa waxaad la gisheen oona mafaadkanahay annaga waxaad naga gasheenay labada halkaa fadhiya waxaad kaa qoyska tegaya runta adeesayaa tagaabta dambe dhigi maayo sidii sheekhu sheegay waxaad xaadi doontaa xeryaha xooluhu ku jiraan waxaad kaasnimada xaadi doonaa dadka guryaha ku jira oo ehelka ah waxaa leeyahay ilaahay baan ku dhaariye ilaahay baan ku dhaariye waxaad ka adkeeya haddii ay dhacdo ilaahayna noo keeno in mijeedaa ku qaado oo ujebiyo waxadkaa waxaa leeyahay qoyska kale haba qaysanina hadegdegina waxadaan ka bixi karin buu jebiye ugu baada ummadda warbareega daha uu galeen ilaahay ma keeno ilaahay ma keeno taa waa lagu waaniya waxaa kaloo an ka siiya ilaahay ma keeno haddii yidhi waxaad ka jebiso markaan afka diyadda ku hadlayo ee aan ahaysiyo daakhiliga waxaa dhici doontaa inaan dib lagu garmadi doonin inaan dib lagu faraysan doonin ciddii waxaad ka jeedisaa annagaa gacan bilan wax kaga qabanayna annagaa dagaalka la gelayna annagaa haddii dankuuxuu yahay lee ka soo baxayna taasoo walbanbaysaa ha la israaliyo oo ha la isdhowro ilaahay waa ayno gelin laakiin awoodda dowladnimadu hanaga adeega siiyey shacabkiina ugu adeegayna waxaan leeyahay aada iyo aad baa umahadsantihiin aada iyo aad baa muxuu ahaayey raali aan idinka nahay wax diibana waad samayseen kursigii odayaashiina waad ka farxiseen allah idinka farxiyo sidaa iyo nabadgeliyo iyo noonu kowate iyo basbas iyo barwaaqo